bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal hamiin fayl ka dhowaada warka hamiinimo idaacadda raadiyo baydhaba qodobada hamiinimada warkaan idinka dhegi doonta imabaa ku mid ahaa ra-iisul wasaare roobleh warha ku saariha gudbiyowka jubbaland liiska musharaxiinta ra-isul wasaare roobleh iyo wafduu soo gaamiyay oo deeriyahee london xilligiiyo dhiyaasa doorashada aqalka sare ee jubbaland oo la shaaciyey hiirshabeelle oo shaacidiyah natiijada imtixaanka dugsiga dhexe galmudug oo sheegtay in weerar lakadili xubno ka tirsan ururka al-shabaab dhanay kal galmudug iyo digningan dartii dadka fadahaya qalqalgelinta doorashada dowladda oo guddi insaartay baarowka kiiska ikraanta haliil oo luwaysanya akhbaaraadka dibadda hamiinimada mibaa ku mid ahaa dowladda etoobiya oo oosatay martigelinta lama shirwiine waa hamiinimo talaada ee u taardan kabeeganta todobada bilabaatan todobada bilo todobaad ee lamada kun labaatiyo kooda taasna babaana qodobada warkaan ahaaninka door karoon hatan inas diyaari ayagoyo faahfaahsana hamiin fayda dhegaystayaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roobleh oo ku hadalay tallaabadii madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe usaha ka gudbi liiska musharaxiinta qeyb ku mid ee kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ra-iisul wasaare roobleh oo qoraal usahsaarya mabawsa ka bogaadiyey madaxweyne axmed midoobe ha gudbiyowka musharaxiinta iyo guddiga hirgelinta doorashooyinka jubbaland oo shaacay jadwalka doorashada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in doorashadii bilaabatay waana dowlad goboleedyada dalka usaanka baaqi inay dadejiyaan qobashada doorashada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya maybaana madaxweynaha jubbaland axmed midoobaha iyo guddiga doorashooyinka jubbaland anaka bogaadiyaya ha gudbiyowka liiska musharaxiinta aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo shaacinta jadwalka doorashada doorashada iyo bilaabatay dowlad goboleedyada kalena maybawna ka booriyaane inayu hadadejiyaan qabashada doorashada iyo eri maxamed xuseen rooble dhinaga kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo wafduusu hogaamiyay deeriyaha magaalada london ee dalka ingiriiska miila sowson ku qeyb gala doona shirkaha caalamiga ah ee horumarinta walbarashada afhayeenka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed ibraahim macalimow ya sheegay in wafdiga ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble iyo deereen magaalada london ee dalka ingiriiska miilaasowson ku qeyb gala doonana shirkaha caalamiga ee horumarinta walbarashada kaasoo ku qeyb galayana dhowr ah dowladooda afhayeenka yamibawse xusay in wafdiga ra-iisul wasaare rooble kulamo ducade la qaada doonana madaxda kale ee shirka laka casuumi wafdiga ra-iisul wasaaraha yamibawso ku mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda mudane maxamed cabdirasaaq iyo wasiirka walbarashada soomaaliya cabdulaahi carabe iyo xubno kale guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland iyo saayaha saareen jadwalka doorashada xildhibaanada lamada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo lahaku dooradaw jubbaland qoraaliyo hasaareen guddiga yamibalaha ka sheegay in maalinta berye ee bilaawda doonta diiwaangelinta musharaxiinta tartama ay ta kuraasta xildhibaanada aqalka sare waanaya ka egta isla beryey oo arbaadee sidoo kale guddiga hirgelinta doorashooyinka iyo sheegan iyo shaaciyeen in doorashada aqalka sare ee baarlamaanka ee jubbaland iyo dhiyaasa labaatan isagaalka julaay oo iya ka beeganta maalinta khamiiste sida kacadda jadweelka la hasaari madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoowe yamibageeka usaa gudbiyey liiska musharaxiinta ku qeyb ku mid ee kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya xubnaha laha gudbiyey oo ah afar korsi yamiba ka tartama doonana waana miba riidhanka nagada iyo tartanka senator fartaaga ilyaas gaboose iyo senator iftiin xasan baasto wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka hiirshabeelle ayaa ka dhawaaqday natiijada imtixaanka dugsiyada fasalka siyeedaad ee wasaaradda qaadi toban arday ayaa ku inkasarayta kaalmahaasi ee sideed kumida maybayoha ku jeedana gobolka shabeellada dhexe meelah lama arday kalan iyo iyan gobolka hiiraana ciidamada dowladda soomaaliya iyo xantaraawiishta dowlad goboleedka galmudug iyo weli wada howlgalaha shala duwan ayoo ku wadaan deegaanaha kayaala koonfurta mudug wararka xukubay wasaaradda amniga galmudug iyo mibalka sheegay in ciidamada hawante iyo weerar iyo ka qaadeen goobyo ku sugnaan xubno ka tirsan al-shabaab islamarkaasna khasaariyo ka deersiyen galabta abbaara sagaalkii saac saacda markii hayti iyo ciidamada sadagaarka laanhuli ee haan qaranka iyo galmudug niska jara yamiba duleedka bari ee magaalada cameera iyo weerarka qorshaysan ka qaadana kooxo ka tirsan ururka al-shabaab oo goobtaasi ka dhuumalaysaday yadoona dhammaan laha afjari ciidamadeenna si nabad ah iyo ahanka nagadeen fariisimadiyo yallaka erey qoraalka hakubahi galmuduga sidoo kale wasaaradda amniga galmudug ee sheegtay in haddaha al-shabaab keliya iyo adeegsadahayana weerarada hoobiyaalka ah iyo hana miinooyinka dhowlka laga duugawa dhinaga kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug mudane cali daahire ciid iyo mibawstashir guddoomiyey shirka amniga doorashooyinka galmudug oo ku dhiya magaalada dhuusmareeb ee caasimada maamulka galmudug shirka yamibawsa ku qeyb galay saraakiil shal duwan ee ciidamada amniga iyo haan amisom wasiir ka tirsan xukuumadda galmudug iyo xubno ku mid ah guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka iyo iyo maamulka caasimada galmudug ee dhuusmareeb shirka yamibalan ku hadalay sugidda amniga doorashooyinka oo dhowaana ku dhihi doona guud ahaan dalka gaar ahaan galmudug taliyaha booliska galmudug jenaraal khaliif iyo mayba madaxweyne ku-xigeenka unku warbiyey sidii unka diyaar garoobin sugidda amniga doorashooyinka galmudug oo ku dhiyaasa gaar ahaan caasimada dhuusmareeb iyo magaalada gaalkacyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug yomabuse ka ammaanay ciidamada booliska iyo nabad sugidda galmudug sidii unka diyaar garoobin doorashada waarmabuse faray in lasii lama jibaara dadaalada laka diyaar garoobahayo qabashada doorashada galmuduga sida isin wada ogtiin galmudug yamabaya ka jarta dagaala ku dhan ee al-shabaab waanamaba una go-aansanay in gacanna al-shabaab unu ka zuulina gacanna doorasho ka galna iyo eri madaxweyne ku-higeenka maamulka galmudug mudane cali daahire ciida xiriiraalyaha guud ee ciidamada qalabka wada jenaraal cabdulaahi buule kamey yamabawsaha magacaaway sida sarkaal oo shal ku shal socda xafiiska xeer ilaalinta booliska booliska nabad sugidda baaritaanka kiiska ikraanta haliil faarax oo lawaysanyay tan iyo labaati litii juun ee sanadkun xeer ilaalyaha maxkamadda ciidamada yafari taliska hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee niisa inayo la shaqeeyan saraakiilla magacaaban islamarkaasna kula shaqeeyan waddo kasta oo laka diiro koro danta cadaaladda ee e igraana qoraal ha ku bahi xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka wada ee in xafiiska xeer ilaalinta aqbali fursad ee furashada galdacwadeedka ooyo gudbiysideen ehelka egraan tahliil oo ku maqanta oo lawaysanyee labaati ilitii juun ee sanadkii sanadkun labada kun labaatiyo kooda ehelada egraan tahliil yamibayo sheegana in gabirtiyo iyo ku maqanto tan iyo labaati ilitii juun islamarkaasna madaxda dowladda federaalk soomaaliya ku dalbadan inayo helan egraan oo ahayti gabar la shaqeeyasi gabar la shaqeeyasi waana ka tirsanaytay ciidanka sirdoonka ee qaranka ee niisa meelo dhegeystayaal warkaasi kula dareertamaba idaacadda raadiyo baydhaba ee magaalada baydhaba hatana akhbaaraadka banaanka danjiraha etoobiya amrooga ruushka alemenio tengo iyo mabawsa hadalwsa ka sheegay waraysi siyaayay warbaahinta stobeg iyo mabawsa ku xusay inuusa fadahayan inayo martigeliyaan shirweynaha lamaad ee dalalka afrika iyo ruushka waana mabawsa carabka ka dhaway in ra-iisul wasaare abiy axmed uso horeyn casuumadaasay kuka dhawaaqay shirweynihii koowaad ee afrika iyo ruushka oo bili oktoobar ee sanadkii labada kun toban iyo sagaalkii lakakowdii magaalada landalxiiseedaw ee tago ee sooja ero sooji ee dalka ruushka abiy axmed yamibaa kulankaasi horeyn ku qeyb galay yamiba usa ergooyinka usa ka casuumay in shirkaha socda laku in shirkuusaha socda lakakobada adis ababa sanadka hasocda ee labada kun labaatan lamada shirweynaha koowaad yamibaa ku dhiyaya ruushka waanamibaa ku qeyb galay lixdan reero likun oo erga ooyo ku shal socdeen boqol iyo afar wadan ooyo ka jaraan hogaamiyaal ku shal socday in ku badan afartan wadan oo afrikaange guud ahaan dhegaystayaal may baan taha kagabagabeynay warkii haminima idaacadda raadiyo baydhaba anoo maxamed bare hasiina dariirsi yahay may baan saaray hasan aadan khayr dhanka farsamada may baan iin fadhiyay nuur kalsooni intii warkun warlamada ah una ku kulmaana may baan siinkuku tabaane sidaas iyo nabadgelyo